Qofba waa iihisaa, qofba waa iihisaa, ilayn meel ku waaboo, waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa iihisaa, ilayn meel ku waaboo, waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli?
bismillahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isna ee magaalada jowhar Qofba waa iihisaa, qofba waa iihisaa, ilayn meel ku waaboo, waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli? Qofba waa iihisaa, ilayn meel ku waaboo, waynu kala fogaanay, miyaan ku warramay weli?
barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba qof ayaan ku marti qaadnaa toddobaadkan waxaa marti ku ah cali macalin suleymaan oo ka mid ah dhallinyarada iyo aqoon-yahanada ku nool magaalada tani jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cali sida caadadaheed waxa uu ka warbixin doonaa waayihiisa nololeed xusuustiisa caruurnimo cali marka hore kusoo dhawo barnaamijka waayaha nolosha magacaygu waa cali macalin suleymaan Een, waan ku dhowaa barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda snaai waa barnaamij aad iyo aad muhiim ah een, qofka biniaadanka la wareysto marxalad walbu yacni qofka ugu sugan yahay Een, barnaamijkani een, waa barnaamij aad iyo aad oo mararka badan yacni qofka lagu dhiirigelinayo barnaamijkan waan ku dhowaa Eh, cali marka hore waa kuma eh, xaguu ku dhashay xaguu ku barbaaray dad badanaa isweydiinaya cali xaguu ku dhashay cali eh, waa arday da-yar ah een, fasalkan ah foom foor ah una dhashay magaalada jowhar gaar ahaan xaafadda kulmis Een, caliga sanadka u dhashay waa labada kun iyo shantii wuxuuna ku dhashay magaalada jowhar gaar ahaan xa- wuxuuna ku dhashay een, xaafadda kulmis halkan kusoo barbaaray waxay tahay aslan midka aabahii waalidiinteeda ay kasoo baxeysmeen ayaan ku aslami oo ahna xarunta ee magaaladan ay ku taalo ee jowhar xaafadda kulmis ayna ku taalaa Een, ilaa hadda waxaan joogaa heerkii aan meesha lagu dhali ilaa hadda aan ku noolnaa gurigii aniga lagu dhali iyo waalidiinteeda barbaadinteeda wallaahi een, horta aniga qof aad iyo aad u nasiib badanaa ahay waayo dadka kale waxaan waan ka duganahay alxamdulilah maasha allah maanta waxaan ahay qof ah yacni een, een, iska xifadla ah een, magaalka dhinaciisa aga shaqeysanayo Een, waalidiinteeda ilaa iyo heer waxay ugu soo dadaaleen ilaa maanta aan alxamdulilah aan ka joogo Een, ilaa iyo heer aan aniga een, dugsi qur-aan leegeeyo sidoo kale iskuul aan tago iskuul aan kasoo bilaayo fasalka saddexaad Een, sidoo kale een, iskuul barefad leegeeyo ilaa hadda heerka hadda maanta aan taaganahay waxaan filayaa inay tahay maanta ee, iskuulka inuu ugu dambeeyo foonfooraan ahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu imtixaanka sanadkan dadka galayaan ku jiro inuu ilaahay guuli igu siiyo
waayahay waxbarashada waxay kusoo bilaabataa dabcan eh, dugsiga qur-aanka kariimka goorma bilowday ama waa, eh, bar- goorma bilowday barashada qur-aanka kariimka wallaahi eh, barashada qur-aanka waxaan bilaabay anigoo yar ah oona jiro een, adiga todoba sano jir ilaa iyo sagaal sano jir aan bilaabo waxbarashada qur-aanka Een, waxaan ku bartay dugsiga aabihii Een, sidoo kale een, waxaan ugu qaalin jebi dugsi een, macalinkeyga igu qaalisan ee, aabahey saaxiibkiisa oo lagu yaqaano maal cabdiraxmaan cabdulaahi Een, dugsigaasi ilaa iyo heer ilaa iyo naqatiin aan sameeyey saddex naqtiin camal laba naqtiin meeshaas kusoo sameeyey kadibna dugsiga aabahii aan kusoo laabtay naqtiinka saddexaad meesha aan kusoo waxbartay marka waayaha nolosha qofka waxbarashada yacni ma dhammaato waayo sababtoo ah cilmiga wuxuu u baahan yahay in la raadiyo la tixraaco cilmiga ma dhammaanayo balse qofka ayaa yacni caqabado yacni waxyaabo qaar inuu ugu joogsado maahan qof kale daalaya maahan cilmiga sidiisa ma dhammaanayo waxbarashada sideeda way socotaa wallaahi alxamdulilah qur-aanka boqolkiiba boqol maasha allah isku nahay haa alxamdulilah tajwiidkan waan isku fiicannahay mar walbo suuraddan u jeclahay waxay tahay suuratul inaa anzalnaa haa oo ilaahay ugu sheegay habeenkii leylatulqadri ee suuraddii ay kusoo degtay ay tahay waa suuraddan mar walbo xataa markaan dukunayo aan suuraddaas aad iyo aad u jeclaa ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم dugsiga qur-aanka ee aabbaha ee markaa dhiganayso dugsi macalin kale way kala duwan tahay farqiga u dhexeeya manoo sheegi kartaa wallaahi farqiga u dhexeeya waa kuwa dadka baniaadamka waxyaaba iska dhaadhiciyaan waxay tahay qofkan yani aabihiisa dugsiga ah waxyaaba qofka uu ardayga kale iska dhaadhicina waxay tahay ardaygan iyo ardaygan isku mid maanu leeya ninkaasi yani aabihiis waay ma tumaayo anagan oo nol tumaa midaas iska dhaadhicinayaan xaafadoo kale oo nolo canaanana in maalmaha oo yani khamiis iyo jimcihii oo kale oo tarbiyada waxyaabaha oo oo qofka yacni markaasi is leeyahay tan hadda aan kasoo hadlay tahay marka canaanta waayo xaafadda tarbiyada aana lagu tarbiyay ina lagu tarbiyey jiri midaasna waxay tahay maalmaha khamiis iyo jimca oo kale sida ardayda kale yacni ay u damaashadaan anaga damaashaad waxyaabahaasi bamaba arkeyna saddexda waqti markaa dugsi laga imaado habeenkii oo kale waxaa jirta in oo kabiirka dugsiga kale inuu xaafadu cashir oo nooga sii siiyo sidoo kale maalmaha khamiista oo kale iskuulaadoo kale brefetka oo kale cashirada aan sidaas daraasaad aan ku sameyno aan habeenkii jimcada soo gelayso kale aan ardayda asxaabtanahay oo kale xaafada aan ku subcin xiliyada ay soo dhaweyn noola dhahabo waqtiyadaadii maqribka ilaa ciisha inta udhexeyso markaasi waxaa noola dhahaa suuca soo gal cashirkii oo hadaasaa ka bixiisay oo kale hadda kusoo celi yacni waa midda keliya dadku il ay u arkaan yani in marka dugsiga la joogo yani waxay islahayaan balse ciqaabta ay ka horeysa xaafadda ma wala ogaan mana la socdaan marka midaasa ah yani tarbiyada miniga inay ay tahay marka dadku waxyaabaha qaar iska dhaadhiciyaan bas sidaas eh
marka natiijada ka dhalinaysa maxay tahay mar haddii xaafaddii oo oo sidaas lagu kontarolayo oo oo suwac galayso oo dugsi markaa joogto sidoo kale oo aad tahay ardaygii soo dadaalay xaafadda kusoo dadaalay natiijada dambe ee ka dhalinaysa maxay noqonaysaa wallaahi natiijada ka dambeyso ee dhalinaysa waxay tahay qofta qofkaasi inuu noqdo xaafidul qur-aan inuu yacni qofkaasi yacni u xifdiyo qur-aanka oo mar walba yacni aayadda walba uu akhrinayo inay kusoo noqoto oo aayaddaas yacni qofka bini aadanka yacni wuu qaldmi karaa laakiin inuu qofkaasi uu xifdiyo qur-aanka mar walbana aayaddu uu maskaxda uga qabto qofkaas yani mar dambe kuma laawanayso inay uu gofo marka markaas ayaa wax walba waxaa ah maskaxda waxay u baahan tahay in wixii sheegi la aqriyo inay mar kale dib usoo xasuusto yacni haddii keliya aad isdhehdo dugsigan kusoo qaatay xaafaddaa imaaday haddana suwaxdeeda kitaabka meeshaan dhiigan ku noqona yacni midaas yani qofkii inuusan qur-aanka u xafdi karin marka waa muhiimadda ayaa ah marka xaafadda iyo dugsiga tarbiyadda way wanaagsan tahay marka
waayahay waxaan u gudbaynaa dhanka iyo heerarka waxbarashada kale sida iskuullada waxaa noogu warbixisaa ama noogu sheekaysaa bilowgaadii ama geediga dhanka iyo waxbarashada xilliga aa bilowday wallahi alxamdulilah horta xiliga waxbarashadaan bilaabay dhanka iskuulka waxaan bilaabay labada kun iyo saddex iyo tobankii waxaana ka bilaabay iskuulka loo yaqaano dee dadka weybada ka saayaan ustaad aadi waa waa ustaad aad iyo aad yani caalamka loo yaqaano oona ku yaalo xaafadahan hanti wadaag ilaa iyo waxaan kasoo bilaabay heerarkaas iskuullo barefed iyo iskuulo kale oo buulmakeena ku yaalo ilaa iyo hanti wadaag alxamdulilah markaasi soomaali ahaanan xoogaa aan gaga ka ahay balse labada kun iyo shan iyo tobanka xaafadeena waxaa laga furay brefed brefedkaasni waa ustaadka la qiimi iyo aad iyo aad heerkan inaan maanta soo gaaro mar walbana farxad yani mar walbana aan jecelahay ustaadkaas ustaad tajiib ceynta shiri waa ustaadkii igu soo tarbiyey luqadda iyo luqadda kale loo yaqaano languageska ah luqadda luqadeena hooy luqadda oo englishka ah waa ustaadkii maanta heerkan aniga xitaa iskuulka weyn hadda aan forforka ahay asiga lugtii lugtii ugu gey markaas leegeenayay imtixaankan aan la qaaday iskuulka farjano oo loo yaqaano iskuulka imaam shaafici markaasi fasalka saddexaad aan ka bilaabday marka caqabada mararka qaar waxaa isoo caqabada taagneed waxay ahayd waxaan ka cabsan jiray marka maada loo yaqaan xisaabta maamulaheena ustaad cabdidi waa ustaad mararka qaar oo maalmaha arbaca loo galana soo dhex galo oo noo qabanaya challenge oo ardayda oo idin challengegaas oo ah dhanka xisaabka oo kale dhanka maadiga oo kale iyo dhanka luqada oo kale oo noo qabanayay yacni qofkii oo oo challengegaas yani sida loogu talagalo u aqbalo in fasalka loo wareejiyo marka aniga midaas waa gacabsi jiray balse ugu dambeyn waxaa aan nafteeda yani aan kalsooni geli inaan wax walbo aan anigu isku dayo isku daygaas u noqdo mid yani nolosha adiga heer maanta ku noqonayo marka waxaa iskuulka ka bilaaba markaasi koorsa loo yaqaano in fasalkaas fasalka kale koorsa loogu qaadanayo balse aniga ma soo qaadan koorsaskaas kadib oo afraada noqoday kadib waxaan usii gudbiyey subaxley oo fasalka shanaadta ilaa iyo heerkii lixaad fasalka koorsi waxaan qaatay marka fasalka lixaad todobaadan koorsi ka qaatay fasalka sideedadaan toosu tagay ilaa iyo form one ilaa form two ilaa iyo form four hadda aan taaganahay alxamdulilah iskuulka waxaan aan ka qalinjibin doona haddii eeba idmo oo imtixaanka form fourka dadka sanadkan galaya aan ahay waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu imtixaanka u imootiyo aan heerkayga jaamacadda aan aan wato sidoo kale waxaa jiro iskuuleed kale oo akademi ah oo adiga sida oo dibloomin dibloominka sida oo gaagaaban bixiyaan muddooyinka hal sano iyo laba sano iskuulaadaasi waa iskuulka rajo educational academy ah maamulaha ustaad abdifitaax axmed macluub iyo sidoo kale ustaadkayga ahaa qiimaha badanaa ustaad yuusuf sheekh basar jille waa ustaadkaygii cilmigan hadda aniga aan ku shaqeynayo ee isoo bari cilmiga kombyuutarka alxamdulilah waxaan ugu mahad celinaya inuu ajri xasanaad uu alla ka siiyo sidoo kale waxaa jirto ustaad aad iyo aad nolosha maanta aan hadafka ka leeyahay maanta xirfadeeda aan ku shaqeysanayo waa ustaad inaba caadi ahayn oo nolosha xitaa inta ka dhaweyn oo ah ustaad cabdimaajid cabduqaadir oo loo yaqaano waa ustaad halkan kama dhawo laakiin wuxuu ku noolyahay magaalada muqdisho ee gobolka banaadir waa ustaadkii isoo baray xirfadda multimedia oo idil sida graphic design iyo sidoo kale video edited waa ustaadkii isoo bari marka heerkan aniga hadda aan ku shaqeysanayo waa ustaadkii maanta xirfadan igu soo gacanhayay xirfadani muddo laba sano iyo bar aan khibrad u leeyahay multimedia waxaana qofka mar walba uu tixraaco marba marka si dambeeyo waxyaabaha updateska ah ee multimedia kusoo baxa oo tixraacan ahay waxaan ahay freelancer yani ku shaqeeyo shirkado al abuur u sameeyey dhammaan shirkado waxaan u sameeyaa oo halkan aan laga soo koobi karan haddii ay tahay sidoo kale shirkada weyn biyaha islaay aniga ayaa ah marketing ayaan ka ahay sidoo kale isbitaalka gaboobe hosbitaal marketing aan ka ahay iyo sidoo kale meelo badan ay ka mid tahay jor stationary waxaan ka ahay i t support aan ka ahay marka waxaan ahay waxaan isku dayay marka tii labada kun iyo labaatii labadii inaan abuuro cambany aniga io khaas ah cambany aniga io khaas ah oo online ooga shaqaysan karo si freelaser ah cambanigaasi dhowr magacaan lasoo baxay dhowr brandi dadka waxay u yaqaanaan magac marka la arko astaan oo loo garanayo qofka yani uu kusoo xasuusan karo sida shirkadda apple oo kale marka shirkadaas calaamadaas ay arkaan dadku waxay isleeyihin loogadan waxaa le shirkadda apple marka aniga waxaan yeestay astaan aniga looga garto oon aniga yani dad daafaha dunida ay ku noolyihiin ay u gartaan aan sameeyey magacyo badan oo aan soo adeegsaday balse sanadkan ti iyo labada kun iyo labaati afartii labaati shantii waxaan sameeyey logo aniga khaasi ah oo inta nolosheeda ka dhiman aniga waan isticmaalo doono magaceedana uu yahay yoolka retivity ah waxaan yani ganacsi walbu aan u sameeyaa inaan shaqadooda ama u gaarsiiyo ganacsigooda meel fog ah marka alxamdulilah qof waxaan ay freelaser ah maanta ku shaqeeyo balse dhibaatada caqabada taaban waxay tahay si ay marka loo fiiriyo qofka marka uu multimedia u yahay waxaa muhiim ah inuu kaamira u haysto balse muhiimadda caqabada hadda maanta nolosha aan aniga aan yani isleeyahay waxay tahay warta aniga kaamirada bigneria ah dhexdhexaad habka loo isticmaalayo waan aqaanaa laakiin waxaan xoogaa multimedia marka loo yaqaano multimedia guud ahaan waaye balse editinka iyo naqshadeynta desaynka hal awrka ayaan zaaid ugu fiicanaya marka waxaan rajeynayaa sanadkan in uu noqon doono sanadkii aan kaamirada aan ku noqon doono mid professional ah sixi karo sitinkiisa dhammaan oo aan yani khibradeeda ay ka mid tahay xirfadaha qorsheynta nolosha ee sanadkan igu jirto sidoo kale waxaan jecelahay inaan barto web developer ah inaan samayn karo softwarada dunida la jaan qaadaya maanta labada kun labaatan shan marka alxamdulilah waxaan ahay nin yani dadka u yaqaanaan badnaan dadka waxay u yaqaanaan injineer ali balse naaneysteeda ay tahay injineer bare marka naaneystaasi awoowahey ayaa magacaas leh marka naaneystaas anigaa baxsada marka marka alxamdulilah marka intaasi gelin waa shaqeeyaa gelinkaan shaqeeya gelinkaan waxbarto gelinkaa ku waxa soo horeeya gelinkaan waxbarto subaxii hal saacibar waxaan aadaa iskuulka todoba sac lix saacaan ka imaanaa lix sac waan dukanaa xili dooradii isku diyaarinaa waa qadeynaa kadibna gelinka shaqada waxaan soo galayaa todobada saac ilaa iyo habeenkii saddex saacaan shaqeeyaa marka shaqadaasna ma aan hal shaqa aan ku qabto maahan dhowr shaqaan isku qabtaa hal meelna kama shaqeeyo saddex qaban aan u shaqeeyaa marka laga reebo iskuulan yani aan marketin u sameeyaa sidoo kale isbitaal oo kale marketin u sameeyaa sidoo kale shirkadahan yaryarka oo biyaha marketin u sameeyaa iyo sidoo kale iskuulaadan oo adiga magaalada qayb ka mid ah marketingan u sameeyaa marka waxyaabaha aadka u muhiim ah waxay tahay dadka islama ogaano xirfadda waxay tahay waa midda maanta oo qofka yani uu suqgeyn karo yani xirfadaada inaad soo bandhigtid waa mid yani maanta ka qayb qaadanayso noloshaada aad adiga aad horumariso horta aniga ahaan horta waxaan aaminsanahay jaamacad ma aaminsan dadku waxay aaminsan yihiin jaamacadda marka laga baxo in shaqo la helaayo balse aniga waxaan aaminsanahay markaan xirfad barto inaan aan shaqo helaayo marka waa midda nolosha mar walba aan aniga ammaanka aan ku haya mar walba aan diiradda aan saara waxay tahay waa xirfad haa maanta yani waxyaabaha aadka ee dhalinyarada ay hadda oo digrihii b h d ay u wataan waxay tahay waa jaamacad balse waxaan oola talin lahaa inay xirfad ay bartaan waa xirfadda waa midda maanta qofka noloshiisa ay bedeli karto waa xirfad marka waxaan baaq ugu diri lahaa dhalinyarada soomaaliyeed inay isku daalinin ee jaamacad waqti ay ku dhumiyaan balse xirfadooda ay waqti ay ku lumiyaan xirfadda ayaa ah midda guusha ay ku horseedi doonto inta noloshaada ka dhimo
xataa fasalka foomfooraa tahay ka hor sanadkan rajadaada wallaahi rajadii horta waxaan ku weynaaya inaan kaalimaha koowaad iyo kaalimaha lamaatan galo balse hadduu ilaahay ii qadriyo waaye hadduu yani qadarta ilaahay rumaysanahay balse inaan ku gudbaa muhiimadeyda ah balse muhiimadeyda gaarka ah waxay tahay yani quluubteyda aan ku haastay ay tahay inaan kaalin ka galo aan rajeyna
cali badan waxay isweydiinayaan cali waa arday dhigta fasalka foomfoor weli heer jaamacadeed aanan gaarin dabcan haddana shaqooyinkaas haddana kusii dhexwada si ugu suura gashay duban isweydiinaya wallaahi shaqooyinkaas waxay ugu suurta gashay hooyadii iyo aabahii ayaa mar walba waxay ugu dhiirigeliyaan inaad adiga noloshaada aada horumariso marka maalinta hooyada iyo waalidiinteeda mar walba xitaa everyday waxaa leegu taliyaa inaan aniga nolosheeda aan horumariyo sidoo kale waxaa jirta qof aad iyo aad ugu muhiimsan halkan oo ay ugu dhiirigeliso nolosha inaad xirfadda barto maanta iyadaa sabab u noqotay alle ka sokow balse waa qofta keliya aan mar walba aniga oo inaan nolosheeda aniga horumariyo oo xirfadda igu dhiirigeliso qoftaasi oo aan halkan magaceedan ka sheegi karin waa dumaashadiina in aniga lagu tiirsan yahay waxay ka mid tahay maadaama adiga xirfaddaa baratyaa la dhahay waa inaad noloshaada aad horumarisaa yacni adiga waxaa adiga komishiinkaa shaqaysidid aad si adiga anaga yacni aan uga waxaysano nolol maalmeedkeena dhanka familka balse muhiimadda waxay tahay qofka markuu xirfad yacni adiga intaan waxyaabahan xirfadda aad barinaysid adiga isma soo gaarsiinin waalidaa juhdi ku geli waalidaa ilaa hadda juhdi wax xulbaa u baahan tahay adigoo saas ku shaqee adigoo saas u shaqeynayo ee waalidiintaada caafimaadkaada iyo cuntadaada iyo meeshaa sheexan leed ay ka warhaayaan marka qofkana xag waalidiintiisa kama weynaado xitaa hadduu unaag u guursado waayo sababtoo ah waalidiinta waa meesha keliya ee qofka yacni oo aan lagama hermi karin dhanka xusuusta caruurnimo aan galinaa xusuusta caruurnimo gaariyaha aa jeclay wallaahi eh, dhanka xasuusnimada eh, waxaan jeclaa waxaan xasuustaa anigoo dugsiga dhiwanaya xataa waayaa caruurnimada markaan ahay en, ilmaha yaryar kuwa aan saaxiibo ahayn oon aniga kabiir usoo ahay wax yar oo aniga u madax fiiqnay dugsiga aa waxaa jirtay en, ciddooda ee kombyuutar oo bombole ah oo kor laaga soo dhiibiyay sacuudi ay keenayeen xaafadda ay ugu keenayeen marka aniga waxaan ahay qof yaraantiisa kombyuutarka soo jeclaa inuu barto waxaan aan samayn jiri inaan meel soo ooto aan sida shirkada sheegay hormuud oo kale aan matalo oo kale balse riideeda qayb ka mid ah alxamdulilah maanta een, aaladda i t-ga sida loo yaqaano computer science-ka ah een, waan isku fiicannahay waa aaladda nolol maalmeedkayga hadda ooga shaqeeya ay tahay yaraanteeda markaasi eh, waxaan jeclahay sidoo kale kubadda oo kale inaan ciyaaro waxyaabaha dadka yacni waxaa fiican inaad adiga aad dad ku dayato iyo in adiga lagu daydo labadaasa wanaagsan marka aniga een, waxyaabaha qaar ee, markaa fiirsatid filimaanta fanbrojka oo kale waa waxyaabaha qofka dhiirigelinaya in noloshiisa uu horumariyo yacni een, waxyaabahaas filimaanta oo kale waan jeclaa inaan fiirsado inaan meelaha kale oo guryaha asxaabta oo kale deriska oo kale aan aado sidaas oo kale aan jeclahay guud ahaan intaas aynu kusoo afmeerina barnaamijka waayaha nolosha oo todobaadkan marti uu ku ahaa cali macalin suleymaan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo bawaayisa bawaayisa ilayn meel ku wabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli bawaayisa ilayn meel ku wabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
Bye.